warbixin ay daabacday shabakadda wararkeeda intercept ee laga leeyahay maraykanka ayaa lagu sheegay in askarta maraykanka ee ku sugan bariga dhexe ay bartilmaameed u noqdeen weerarada joogtada ah iyadoo xitaa madaxweynaha maraykanka donald trump oo ka hadlay xabadjoojin ay la galeen kooxda xoutiyiinta ee yemen shabakadda ayaa sheegtay iyadoo ka duulaysa tirokoob ay ka heshay xafiiska xogayaha difaaca ah iyo taliska dhexe ee maraykanka in ciidanka washington ee ku sugan bariga dhexe ay ugu yaraan la kulmeen afar boqol oo weerar shabakadani ameerikaanka ah ayaana caddaysay in weerarada ay inta badani fuliyaan maleeshiyaadka ay taageerto dowladda shiicada iiraan ee xuutiyiinta iyagoo adeegsanaya diyaarado isku dhafan oo hal dhinac ah gantaalo madaafiic iyo sawaariikhda balaastikada ah kuwaasi ay ku garaaceen saldhigyo rasmi ah iyo maraakiibta dagaalka ee maraykanka ee gobolka kooxdani waxay xoojiyeen weeraradooda ka dhanka ah bartilmaameedyada maraykanka bishii oktoobar ee laba kun saddex iyo labaatankii iyagoo ka jawaabayey taageerada ah uu maraykanku la garab taagan yahay yuhuudda xasuuqa ka wada marinka khaza marka loo eego xogtani maraakiibta badda ee maraykanka ayaa weeraro la kulmay boqol iyo toddobaatan afar jeer tan iyo oktoobar laba kun saddex iyo labaatankii halka saldhigyada maraykanka ee gobolkani lala beegsaday ku dhowaad laba boqol oo weerar tan iyo markii uu bilowday dagaalka khaza taasoo ka dhigan inay celcelis ahaan hal maalin iyo bar kasta la kulmayeen hal weerar sida ay sheegtay afhayeenad u hadashay bentikonka maraykanka weeraradan in ka badan boqol ka mid ah ayaa lagu bartilmaameedsaday xarumaha maraykanka ee dalka siiriya halka kuwa kale ee ciraaq iyo urduna lala beegsaday tiro intaasi ka yar bishii janaayo ee laba kun afar iyo labaatankii kooxaha ka dagaalama ciraaq ee isugu yeera muqaawamada ciraaq oo ah koox weysan oo ay taageerto dowladda shiicada iiraan ayaa weerar ay u adeegsatay diyaarad daronis ay ku qaaday saldhig militari oo uu maraykanku ku leeyahay deegaan lagu magacaabo rukban oo dhaco waqooyi bari ee dalka urdun halkaasoo lagu dilay saddex askari oo amerikaan ahaa sida laga soo xigtay wakaaladani amerikaanka ah daafurka xaqiiqooyinkani ayaa ku soo beegmaya iyadoo donald trump uu maalinimadii talaadada isbuucii ina dhaafay uu sheegay in xuutiyiintu ay isdhibeen waxuuna ku andacooday in kooxdaasi ay ku dhawaaqeen inaysan doonaynin dagaal sii socda isagoo intaasi ku daray inay codsadeen inaan ka dayno duqaymaha iyaguna ay joojiyaan beegsiga maraakiibta ah u raran maraykanka si kastaba ha haatee wargeyska the intercept ayaa sheegay in maxamed cali al xuuti oo xubin ka ah golaha sare ee siyaasadda kooxda xuutiyiinta ee yemen uu sheegay in aysan islamarkiiba horey ka aqbalinin xabajoojin uu soo jeediyey maraykanka ilaa isbeddel wax ku ool ah laga arko waaqica taraam ayaa horey ugu hanjabay dhinacyada ka dambeeya weerarada ka dhanka ciidamada maraykanka ee ku sugan bariga dhexe isagoo sheegay in kooxaha ka dambeeya weeraradaasi ay la kulmi doonaan jawaab adag haddii ay sii wadaan beegsiga ciidamada maraykanka labiyo tobankii bishii maarso ayuu trump ku faafiyey bartiisa uu ku leeyahay baraha bulshada ah ee true social hanjabaad ka dhan ah xoutiyiinta isagoo ku tilmaamay inay qayb ka yihiin waxa loogu yeero ururada argagixisada wuxuu xilligaasi yidhi wakhtigiini waa dhammaaday weeraradiinana waa inay joogsadaan laga bilaabo maanta haddii aydan joojin weeraradaasi waxaad la kulmi doontaan ciqaab idan weligiin arkin dhammaan hanjabaadahaasi ayaa waxaa hor istaag ku sameeyey dhaqdhaqaaqyada xuutiyiinta kuwaasi oo muddo ka badan hal bil sii socday sida laga dheeha karo wararka iyo warbixinada ay baahinayaan warbaahinta xuutiyiinta iyagoo weeraro abaabulani ku beegsanaya askarta maraykanka si la mid ah kooxaha kale ee hubaysan ee ka jira bariga dhexe kuwaasi oo boqolaal jeer weeraro la beegsaday ciidamada maraykanka tan iyo bilowgii dagaalka khaza mas-uulka ugu sarreeya wakaaladda wararka ee sabah naasiruddiin caamir ayaa ka hadlay arrintani isagoo ka jawaabayay hanjabaadda ka soo yeertay madaxweynaha maraykanka ee donald trump wuxuuna ku tilmaamay inay hanjabaaddaasi tahay mid lagu maadaysto mas-uulkan ayaa fariin u mariyey taraam mareegaha internetka ka hor inta uusan ku dhawaaqin xabajoojinta sida uu shaaciyey caamir weerarada xuutiyiinta ayaa burburiyey intii ay socotay beegsiga ay ku hayaan danaha maraykanka laba diyaaradood oo ahaa nooca loo yaqaano f e tobani sideed sarkaal ka tirsan taliska dhexe ee maraykanka oo dalbaday in aan magiciisa la shaacin ayaa ka hadlay arrinta naasiruddiin caamir isagoo sheegay in kooxda xuutiyiintu ay faafinayso guulo been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn ugu dambeyntii kadib hal bil oo hanjabaad nooc kasta ah oo trump ku doonayay inuu ku baabi'iyo xuutiyiinta ayaa noqotay mid dhalanteed ah oo aysan wax uga hirgelin taasoo ka dhigaysa dhammaan handadaadda uu trump ku hayo waddamada caalamka gaar ahaan muslimiinta ku dhibaataysan marinka khazah ee ah inuu dhulkooda ka barakicinayo mid dhalanteed ah oo ugu dambeyn ku soo dhammaata fashil iyo wajigabax